xafladan oo ay ku qalin jebinayeen arday bartay xirfadaha kala duwan ee caafimaadka kombuyuutarka iyo kuwo kale ayaa lagu qabtay macadka ah almacariif ee degmada gurceel ee gobolka galgaduud munaasabadda waxaa ka qayb galay xubno ka socday maamulka degmada gurceel maamulka macadka waalidiin arday iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada gurceel ee gobolka galgaduud macalin cabdirasaaq sheekh maxamed oo nuur oo ah gudoomiyaha macadkan ayaa ugu horeyn xafladda ka hadlay isaga oo faahfaahin ka bixiyey ardaydan ka qalin jebinaysa
xafladani maanta aan isugu imaanay marti sharafta kala duwan iyo hooyooyinka iyo ardayda kasoo qayb galayn waxay daaran tahay inaan u hambalyeyno ardayda ka qalin bedelanaysa akademiyadda almacaarif ee degmada gurceel ardaydan oo ka qalin jebinaysa qeybaha kala duwan akademiyaddu ay bixiso sida caafimaadka maadada caafimaadka oo aan ka bixinayno mxuaha dibloma certificate oo dibloma ah iyo maadadan englishka ah maadada saxaafadda oo dhab ahaantii ardaydu ay waqti badan ku bixiyeen barashadeeda iyo maadada combyuutarka ah iyo sidoo kaleeto maadada beauty salonka ama waxa loo yaqaano qurxinta haweenka maadooyinkaas oo ah maadooyinka ka baxa akademiyadda almacaarif ayaa caawa waxaa ka qalin bedelanaya
dhanka kale qaar ka mid a macalimiinta macadka wax ka dhiga ayaa iyaguna khudbado kooban ka jeediyey munaasabadu inta ay socotay waayo adeecadis kama xaysiineen dadku wayna soo bildhaansadaan meeshaasay macalimiin ku dhigaan bayna yidhaahdaan midda kale dad waxaan u dhignaa wejiyo qurxoon oo bidhaantooda qurux badan waxaan u hambalyeynayaa untahaniyadeynayaa ardada geesiyaasha ah ee go-aan ka qaatay inay dabcan wax bartaan kana soo miraadgeliyey dadaalkooda ilaa heerkan ay qalin maanta qalin jebinayaa na soo gaaray waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan kasoo qaybgalayaashii ardadana waxaan ka codsanayaa inaad hal mar igu sacbisaan insha allah intaa kadib waxaa waqti gaaban hadalkis la gaaban ardada qalinjebinaysa waxaan u sheegayaa in dabcan qalinjebintu aysan ahayn dhammaad ee ay tahay bilaaw cusub oo inaad u qaadataan maadaama aad maanta qalin jebinaysiin qalinjebinta aad qalin jebinaysaan inaad u qaadataan inay tahay bilaaw cusub iyo inaad meeshiina kasii bilowdaan sidoo kale waxaan kula talinayaa in maaragtay cilmiga aad barateen ee kala duwan aad sii faa'iidaysaan oo dadka kale ee aan baran ee aan fursad u helin inay bartaan aad uga faa'iidaysaan insha allahu tacala balse waxaan rabaa marka koowaad inaan si gaara ugu hambaliyeeyo dhammaan ardayda caawa qalin bedelanaya ee halkan ku sugan hadday ka qalin jeminayaan dhanka luuqadda ingilishka caafimaadka kombyuutarka qaybta cilaansaarka ama saalonka iyo sidoo kale qaybta miidiyaha ardayda ka qalin bedelanaya caawa dhammaantood aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay saaxiibayaal hambalyo aad baan igugu hambalyeynayaa waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo bahda almacaarif academy of science and languages ugu dambeyn qaar ka mid ah maamulka degmada guriceel xubnaha ka socday oo isugu jira xildhibaano iyo agaasimayaal ayaa munaasabada ka jeediyey hadallo ay ku bogaadinayaan ardayda qalinjibisay
waa qalin jibinaysa gabadheeda maymuun waxaan leeyahay congratulation maama waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa macalimiinta muasasada almacaarif waxaan aad iyo aad u sheegareynayaa macalimiinta maamulka isku howlay in laga helo gurceel yani madraso intaan la eg ayadoo wax taageeraya aysan jirin run ahaantii xirfadaha laga baranayo caafimaadka luuqadda dhanka qurxinta dumarka aad iyo aad baan uga absheegareynayaa macalimiinta arrinkaas ku hoolay weliba si perfectia oo maasha allah oo diyaarsan ayaa ardada loo soo saaray waxaan leeyahay ardada qalin jibiday yacni waa idin hambalyeynayaa iyo gabdhayahow si wanaagsan baan idinkugu hambalyeynayaa waa si sharaf leh aad kusoo barateen waa dhabar adeegteen waa soo dhaweyseen meel fiican baad keenteen laakiin weli bugu waa furan yahay maadna dhammayn waxbarasho maadna dhammayn laakiin weli waa inaad horey usii wadaan oo sii dadaashaan wiilashana waa laga badan yahay waxaan rabnaa inay issoo adkeeyaan gabdho waa idinka badan yihiin waxaan si gaar ah rabaa inaan sida ustaad maxamed aan ku waafaqoon u mahad celiyo una hambalyeeyo macaahidda midoobay ee bidhaan iyo almacaarif oo ay ku midoobeen macalimiintii magaalada gurceel markii la joogo buldhigga u ahaa waxaan isleeyahay dadka meesha fadhiyo wax yar markii laga reebay ustaad barqad macadkan ayaa ah mid ka mid ah macaahidda lagu barto xirfadaha kala duwan ee ka howlgala degmada gurceel ee gobolka galgaduud